taariikhaha hore ina soo gaadhay cidda wax ka qabtay waxaa kamid a muftigii magaalada maka ee shaaficiga ahaa waa axmed ibnu maxamed ibnu xajar alhaytami minhaajka shuruuxdiisa sharax kamida nin kale qamarinka labada kitaab ee shaaficiyada yidhahdaan mid kamid ah muftigaa hore ee shaaficiyada ee maka joogay isna nin yeman ka yimi oo abubakar ibnu ibrahim la odhan jiray oo sheekhaba uga waramay qaadka yeman lagu cunayo siduu yahay dabeetana kitaab buu ka qoray ubaalkaasi inuu xaaraan iyo wax la cuno aanu ahayn uu kaga waramayo ninkii u waramayay wuxuu u sheegay qaadka yeman lagu cunaa inuu yahay bahal firfircoonida kordhiya oo saacado badan dadku ay cunaan oo kadibna walbahaar dadka ku keena markay cunaan muddo kadib bay walbahaaraan buu leeyay qaarkoodna akhlaaqdaaba ka xumaata buu yii markay qaadka aada u badsadaan waa warkii sheekhaasi sheekha u akrinayay ee yeman laga akrinayay weeyaan waxa uu sheegay qaadku inuu yareeyo cunada la cuno raaxada hurdada wuxuu kaloo u sheegay manida inuu kaadida ku daro oo qaadkii waagaa la cunayay inuu ragga manidiisa kaadida raaciyo waxa kaloo uu sheegay culamo badan oo reer yamaneedi inay u arkayeen qaadku waktigaasi inuu xaaraan yahay taariikhaha muslimiinta ay ka qoreen qaadka waayadii hore waxyaabaa laga soo guurguuriyey gaar ahaan maxamed cabdibugiisaasi uu ku tilmaamay inaasa kamid a reer galbeed iyo aqoonta qaad iyagu goormaysa soo gaadheen baa isweydiin leh waxaa jiray nin la odhan jiray fredrigii shanaad oo ka talin jiray denmark iyo norway boqor u wada ahaa frederiga shanaad oo boqorka norway iyo denmark ka talin jiray kun toddoba boqol iyo lix iyo afartankii ilaa lix iyo lixdankii ayaa wuxuu u baahday laba shayba inuu sameeyo dee cilmigu waagii hore dhanka muslimku jiray saa ogti mooyaane inuu culamo cilmi baadhisa u diro muslimiinta oo laba shay kasoo waranta dhirta botaniga cusub ee wax lagu daaweeye xagga muslimiinta taa la soo barata baybalku dhirta uu ka waramayana bal soo aragto oo iyana warbixin ka keenta ninka kani wuxuu diray lix aqoon-yahan baa la yidhi lixda aqoon-yahan laba waxay ahaayeen denmarkiyiin labana waxay ahaayeen swilish labana waxay ahaayeen jarman lixdaa aqoon-yahan baa la isku daray oo loo diray inay muslimiinta qabtaan oo ay dhirta soo baadhaan lixdan aqoon-yahan waxaa ku jira obsala university nin laga diray oo swilisha oo la odhan jiray biter foshcal ter foshcal la qaar baa qora ala kuli xaal ninkaasoo swilish oo botanist ah ayaa nin botaniga waaga caam ku ahaan jiray oo jaamacadda joogay ninkani nin dhalinyara buu ahaa ayaa ardaygiisan diray cilmi baaris u diray oo boqorka yidhi ardaygan ku dar nimanka qaadka kasoo waramayo cilmi baaris loo soo diray lixdan nin waxay yimaadeen yeman waxay yimaadeen qaahira af carabigay ku barteen dabeetana way soo dhaafteen magaalada muka la yidhahda yeman ku taalla bay yimaadeen meelahaas bay indhaindheeyeen lixdii nin shan ka midi meelahaas bay ku dhimatay kanaaca cuntay baa la yidhahdaa oo laysay dabeetana waa madheen nin la yidhaahdo cartin nibor cartin nibor waa nin jarmala oo mathematician asalkiisu ah oo keliya ayaa dib u laabtay oo copenhagen dib u gaadhay shantii kale way madheen cartin nibor ninka la yidhaahdaa markii ugu dambeysay meesha doonbu ka raacay muka la yidhaahdo dabeetana indiyu qabtay indiyu kasoo noqday webigan tigerska la yidhaahdo ee ciraaq marabuu soo raacay syria meelahaasu yimi waa ka tallaabay istanbul ayuu markaasi tegay istanbul buu qoraaladii u horeysay ku sameeyey kadib uu yimi yurub ninkaasi qoraaladii uu qorayba ugu horeeyey wax reer yurub ay ka qoraan qaatay qoraalada uu qoray markaa waxaa kamid ah qoraaladii uu ka tegay beter foshal ninkii la odhan jiray botaniga yaqaanay ee sulishka ahaa beter foshal scientific nameka maanta qaabka loo yaqaano waa ninkii u bixiyey cas edelis tetas ayay saraaciyeen markay doonaan casedelista magacan la yidhahdo waxaa bixiyey beter foshal ninkaa la yidhahdo ee sulishka ahaa ninkaasi kun sagaal boqol kun toddoba boqol iyo labiyo sagaashankii ayuu wuxuu ka waramayey qoraayadii uu qoray nibal caristin baa wuxuu yidhi dhirta cusub ee aanu ka hellay dunida muslimka waxaa kamida geed la yidhaahda buu yidhi qaab waa geed ka dhex baxa buu yidhi bunka caleentiisa yaryar baanay dadku cunaan taarikhyaanada qaarkood baa waxay tilmaamayaan cunitaanka qaabka iyo bunka in qaabka cunitaankiisa horeeyey kofiga cunitaankiisa ugu dambeeyey ala kuli xaal isku meel bay inta badan ka baxaan haylatasyiidkay ka wada baxaan isku meela waxa uu leeyahay bunku ka dhex baxa aad baana caleentiisa yaryar loo cunaa waxa uu ku qoreen yamantu aad bay ugu maman yihiin buu yihi geedkaa cunistiisa wax wax lamida geedkaa sida loo cunana wuxun baan arkay buu leeyay sumulka ay hindidu cuntoo kale un sideed baa loo cunaa dadka cunaa buu yidhi qaadkaasi waa dadkii uu meesha kusoo arkay isaga cilmi baaris guutad oo cilmigii loo sheegay buu ka waramayaay waxay ii sheegeen buu yidhi inuu difaaco cudurrada la kala qaado ninkii reer galbeed wuxuu leeyahay qaadka waxa la isoo baray inuu yahay geed lagu difaaco cudurrada la kala qaado waxa kaloo geedkan aan ku arkay buu leeyay oo u ka waramaya inuu dheefshiidka fiicnaysiyaa laysoo sheegay buu yidhi digestive systemkana inuu hagaajiyo ayaa laysoo sheegay waa cilmi dhagoodkii uu kasoo bartay yaman markaasi ee loo soo akriyey gaalada wax dambeoo qaad ka warama waxaa ku xigay bol bota nin la odhan jiray oo dhakhtar ahaa oo maxamed caligii masar ka talin jiray buu dhakhtar u ahaa francis buu ahaa akademiye francisku leeyahay baa cilmi baaris u dirtay dabeetana waxaa la yidhi bal cilmi baaris soo sameeye palpota eighteen forty one ki ayuu yeman yimi isagoo cilmi baaris wada wuxuu ka waramay geedkan iyo meelaha uu ka baxo iyo dherarkiisu intuu leegyahay waxa uu sheegay in iidkiisa laga jecel yahay bunka oo bunka iyo qaabka inuu suuq fiican yahay suuqa qaabku yeman marka la joogo waxaa kaloo uu soo sheegay qaadka buu yidhi meel fader la yidhaahda qaadka badidiisa laga soo guri jiro sicis u dhow buu yidhi wixii la saaraaba way dheerayaan buu yidhi qaabka waa waktigaa bolbota wixii uu ka waramayo awr baa la saaraa aad usoo dheeraysa buu leeyay markastoo uu soo dukaba qaadka qiimihiisu wuu bataa waxaan ku degay buu leeyay nin sheekh xasan la yidhaahdo oo wan ii qalay dabeetana qaad buu i siiyey intii aan sanco joogo dhan sheekh xasan baa qaadka i qaadi jiray buu yidhi bolbota markii aan tegey mukhana isagaa iga soo daba diri jiray buu yidhi qaadka isagu markaa bolbotas u ka waramayo qaad waan ka helay buu tilmaamaya qoladii hore waxay dhahdeen qaadku waa geed qadhaadh oo aan la cuni karin bolbotana wuxuu hi qaadku u fiican yahay taarikhyahanada waxay tilmaamaan waxa udhexeeyay bay dhahdeen bolbotakani wuxuu kamid ahaa dadka obiumka caba marka horeba dabeetana obiumkii markuu waayo qaad buu ku bedelay isagoo marqaankiisii uu helay markaa way la fiicnaatay balbota isagoo obiumkiibuu qaad ku bedelay markaa isagoo marqaanku halkii kasii waday datswy bay yidhahdeen isagu uu ammaanta ugu sheegay qoladii hore laakiin waxay yidhaahdeen waa geed qadhaadh aan la cuni karin laakiin dadka cunaa waxaasay ka rumaysayin buu leeyay waxa uu kaloo sheegay bolbota dadku waxay ka rumaysan yihiin inuu maandooriye yahay buu yihi inuu maandooriye yahay dareenkana dejiya hurdadana kaxeeya buu leeyay waa sidii waktigaa aqoontiisa alle uu ka sheegay markaynu nimaadno taariikhda reer galbeed ay qaad ka hayeene dambe waxaa bilaabay ninkii la odhan jiray richard berton richard berton waa oday ingiriis oo mustashriq ahaa oo marka koowaad ingiriisku wuxuu u diray baa la yidhaahdaa inuu kacbada kasoo warbixiyo masar buu tegey carabi buu bartay duub buu xidhay sheekh cabdalla la yidhaahdaa afghanistan baan ka imi buu yihi sheekh cabdalla alafghani kacbaduu tegay markaa ila waa sheekh cabdalle eh dabeetana waa gaalkii koowaad ee warbixin kasoo dira kacbadu siday u eg tahay iyo siday u dhisan tahay iyo waxaa ka jira iyo waxay tahay waxaa soo qoray gaalkaa la odhan jiray richard berton richard berton rasaa'il badan buu kasoo diray markaasi uu ka waramayo kacbada iyo siday u eg tahay waa si xanuun ingiriiskii iyo isticmaalkiisii uu dirtay buu ahaa horuu sii socday wuxuu ka daadegay magaalada berbera reer berberena sheekh cabdallihii buu u sheegtay soomaalidu warar bay sheegaan dalag baa ku taalloo beri dambe isagoo kaasi aamin dhalay wakaadadaasi maaha kaadi muslime waxa doonaba hala sheege sheekh cabdalle berberena sheekhnimadiibu ku maray wuu dhaafay herar buu tegey herar waxaa jirtay eighteen fifty four mamnuuc bay ahayd herar in gaal soo galo herar gaalada looma ogolaan jirin inay galaan waxaan muslim ah muslimkao kuraa gali jiray isagu sheekh cabdallo ahaye de kacbadaba waa kii galay herarna wuu galay richard becker wuxuu qoray markaa book la idhaaho first food first food studies in east africa iyo eighteen fifty six ayuu qoray richard berton buuggiisa markaa wuxuu kaga waramaya qadiyada qaadka ku saabsan gaar ahaan markuu tegey magaalada la idhaahdo herar markuu tegey waxa uu sheegayaa inay tahay magaalo weyn waktigaasi sideed kun oo qof degan tahay culamo badan oo sabooli degan tahay qaadka madaxda ayaa cunta buu yidhi dadka meesha degan quusulawliyaa bay u yaqaanin bule waa richard berton eighteen fifty sixkii wuxuu kasoo qoray herar qaadka quud awliyaa loo yaqaanaa wuxuu ka waramayaa caalamihiisa iyo qaabkay u cunaan oo ka yara gedisan qaabka ninka loo cuno wuxuu leeya waxay rumaysan yihiin quwat lkhayaal inuu khayaalka iyo fikradda aada u kordhiyo qaabku marka la cuno qalbiga inuu farxad geliyo hurdada inuu yareeyo cunada inuu yareeyo galmada inuu yareeyo reer herar maalin walba qaadka way cunaan buu leeyay sagaalka subaxnimo ayay bilaabaan dabeetana wuxuu ka warramay sidii ay qaadka u cuni jireen waxaa kaloo isna qaadka ka soo warramay casrigaa dambe axmed rashaad nin la odhan jiro turkiya oo yeman yimi eighteen seventyg isaguna yani waa nineteen centurygii waxyaabahii laga qoray ninkaas isaguna wuxuu ka waramay qaadkan yeman ugu tegay buu i waa saddex nooc mid aada u kulul buu yihi oo khamriga raaqiga la yidhah raaqiga waa khamri macruuf oo la cabi jiray khamriga raaqiga la yidhaahdo la nooca buu yihi iyo nooc kasii awood yar iyo nooc waaliba isagu keena buu leeyahy waa noociyadka qaadku sifaynaya waxaad ogtihin qaadka yeman asiiciga qaadka la yidhaahda boqolka garam ee siicia waxaa ku jira baa la idhahdaa seventy seven point seven milligram ah casin iyo casinon isku jira labadaa maado siiciga qaadka la yidhahdo waxaa kaga jira wax seven eight milligram ku dhadhow qaadka alnabhiga la yidhaahdo isna yeman ka baxa labada maado waxaa kaga jira saddex boqol iyo labaiyo afartan point eight yani saddex boqol iyo saddex iyo afartan wax ku dhadhow idan wuu ku shangoorlaabmi karaa saa daraadeed qaabka iyo cunistiisu isku waali maaha isku marqaab maaha isku euforia maaha isku kicitaan maaha marka ninkani wuxuu leeyahay saddex nooc baan meesha ku arkay axmed rashaad axmed rashaad waxa uu sheegaya yemantu waktigaas siday qaadka u cuni jirtay waxa uu yihi ninka kuuliga ahi buu yihi shan qirshi ayuu maalintii qaataa afar buu qaab ku cunaa buu yihi yeman balqiyaas waa eighteen seventy yamaniga kuuliga ahi ee shanta qirshi qaata maalintii afar buu qaadka siistaa hal qirshina cunadiisa kaloo dhan ayuu siistaa weeyaan xudayde magaalada la yidhahda buu yihi iyadu waxay leedahay mafaarish aada u waaweyn oo qaadka lagu cuno yani mafrash gola ah oo laysugu yimaado oo lagu qayilo waxaa la keenaa buu yihi qaad biyo iyo badeecad iyo shaqaale adeega dabeetana mafrajka duhurka dabadiisaa la fadhiistaa waxaa la fadhiyaa buu leeya ilaa iyo salaada casar salaada casar baa shaqada dib loogu noqdaa marka la tukado marka lasoo noqdaa haddana dib loo fadhiistaa buu leeya mafrajka ilaa koob iyo tobanka habeennima la fadhiya meelaha qaarkood samci buu yidhi iyadu mafaarishta waaweyn male guryaha lagu qayilaa dadka waxaystaa buu yidhi halka biyaha caanay ku bedelaan oo qaad iyo caanay isku cunaan qaadku meelaha uu soo dhaca buu yidhi sida loogu buugsan yahay bakaarada waktiga dagaalka raashinka la boobayo dagaaladu dhacan buu i bakaarada raashinka saa loogu xoomoo kale ayaa meesha qaadka lagu iibiyo loogu xoomaa buu yihi mafrashada qaarkood buu yihi waktiga dambe habeenkiiya qole muusig garaacdabaa timaada buu yihi waaba lagu tuntaa oo iyada muusig baa qaadkaa lagu sii daraa markaasu wuxuu yihi anigu qaadka lagu cuno buu yihi yeman wax u dhigma maan arag obiumkii jina mooyaane buu yii jina obiumkii lagu cuni jiray ayuu mararkay bu waxu dhigma taariikhda qaadka cidda kale wax ka qortay waxaa kamid a maxamed mukhtaar ninkii la odhan jiray ee dagaaladii herar ka dhacayay ka waramayay isna waxa uu tilmaamayey reer herar iyo qaabka siday u cunaan iyo inay qasaa'id qaadaan oo qaab la qaybiyo oo dabeetana waxoogaa qur-aana la akriyo oo dabeetana haddana qaab la isu qaybiyo oo la cuno oo marka qaabka hore la dhameeyo haddana qasaa'idka lagu celiyo oo taarikh caynkaasu isna ka waramaya waxaa kaloo wax ka qoray biter mirab ninkii la odhan jiray waa dhakhtarkii mililik boqorkii ethoobia mililik la odhan jiray ninkii dhakhtarka waahan jiray isna faransiis bu ah kan isagu wuxuu leeyahay ethobia xabashidu buu yidhi qaabka waxay u yaqaanin buu yidhi geed shaydaan muslimkaana cuna buu yidhi marka xabashida buu yidhi islaamaha saarku uu ku dhaco ee jinku galo ayay iyagu qaabka u kariyaan buu yidhi dabeetana fuudka qaabka ay cabsiiyaan iyagoo le waxa ku dhacay jinkii muslimka eh cuno muslim oo shaydaan cuno shaydaan buu doonaya hala siiyo saa daraadeed baa la siinayay bule marka xabashidu waxay waa beter mirab waa dhakhtarkii milig wuxuu leeyahay xabashidu waxay ka aaminsaneyd inuu geed shaydaan yahay qaabka islaamaha jinku ku dhaca un baanay fuustiisa siiyeen iyagoo aaminsan jinkii muslimka iyo waxbaa galay oo wuxuu doonayaa cuno jini hala siiyo qaabka buu yihi habrahaas un baana caba buu leeyahy laakiin dadka xabashidii buu yihi sidooda caadigaa qaadka cunistiisa way ka yaqyaqsoodaan buu odhanaya qaadka cunistiisa way ka yaqyaqsoodaan laakiin buu leeyahay dadka muslimiinta ah ayaa qaadkaasi cuna su-aasha isweydiinta le waxay tahay soomaaliya qaad iyagu warma isbarteen marka soomaalidu laba meelood ayay u aqoon doonan jirta meeli waxay ahayd dhulkan iminka etoobiya la baxay herar iyo agagaarkeeda galbeedku meel loo cilmi doonta buu ahaa aqoon-yahankii hore soomaaliyeed ama yeman buu u cilmi tego ka soo qaatay ama dhankan buu u cilmi tegay oo kasoo qaatay labadii mandiqadood ee aqoon-yahanka soomaaliyeed qabteen labadaba qaad baa yaalay oo waa lagu cunayay labadu waa labadaa meeloodee midna maxamed almukhtaar uu ka waramay ee masar soo dirtay khadyowgii masar ee dagaaladii etoobiya ka dhacay xiliyadii axmed gure iyo kuwa ka waramaya midna axmed rashaad kan turkiga ah uu yeman ka waramayo labada meeloodee qaadka sidaa loogu cunayo ayaynu xidhiidh aqooneed iyo dhaqameed iyo bulsheedba lalahayd dadkii qaadkay kasoo barteen waxaa dhacday markaa isticmaalku markii uu wadankeena yimi nineteen thirty fivekii ayaa faransiiska talyaaniga iyo ingiriiska oo ah saddexdii wadan ee soomaalida gumaysan jiray waxay qaateen go-aana inay qaadka mamnuucaan dabeetana league of nationskii bay la tageen united nations markaa ma jirin league of nationskii bay ula tageen iyagoo ka waramaya qaadka in la mamnuuco etoobiya iyo wadana ay kamid yihiin imantaa iyo kuwaas baa kasoo horjeestay oo diiday way dhici weyday markaa may suurto gelin in league of nationskii qaadka markaa mamnuuco nineteen forty seven ayuu haddana ingiriisku mar damba mamnuucay gobolada waqooyi marka uu ka mamnuucay wuxuu soo rogay ban mamnuuca qofkii rabo inuu cuno qaad dawladda liistan u jaraysa cashuur baa laga qaadaya liistan baa loo jaraya liistan qof hastuun baa loo ogolaya inuu qaad cuno xaaji cabdiwaraad odayga waayeelka ee reerargeysa xaaji cabdi waxa uu tilmaamaya uu ka waramayay hargeysaan soo gaadhay buu yidhi oo laba iyo toban nin ay liistan qaad cunis haystaan laba iyo toban nin baa xeerkii dawladdu u ogolaa inay qaad cuni karaan waxaan soo gaadhay oo kale nin waayeela hadda uu dhintay alla u naxariisto wuxuu ii sheegay nineteen forty sevenkii markii jeelka murce koowaad uu dhisay ingiriisku dagaalkii labadabadiisii in mishinkaada lagu soo qabtay oo jeelka lagu soo xidhay oo uu ku xidhnaa oo ku xidhan buu lahaa mar hore halkan laygu soo xidhay iyadoo mishinkaada laygu soo xidhay dhowr iyo afartankii ingiriisku haddana nineteen